halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
wax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa axad bisha disembarna waa saddex sannadka idaacadda saakayo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan wadankan waxa waaye afartan iyo siddeed sano aa ugu dambeeyey xisbi siyaasadeed afartan iyo siddeed sano kadib waxaa noo suuragelaysa maanta waa taariikh runtii la gelaayo weji cusub ay tahay in xisbi siyaasadeed lagu dhawaaqo isagoo si ku meel gaar ah waa guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya xaliimo ismaaciil ibraahim oo ka warramaysa maanta oo markii ugu horraysay muddo siddeed iyo afartan sano ah si rasmiya loo diiwaangelinayo axsaabtii siyaasadeed ee soomaaliya waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan ganacsada soomaaliya oo lagu dilay dalka koonfur afrika qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu diin haynaa dhegaystayaal balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynihii hore dalka yemen cali cabdalla saalax ayaa shaac ka qaaday inuu diyaar u yahay inuu wadahadallo la galo isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo ee duqaynaya dalka yemen isbahaysiga ayaa weeraro la beegsanaya xuutiyiinta oo ay gacansaar lahaayeen cali cabdalla saalax hadalka cali cabdalla saalax ayaa daba socda iska horimaad hubaysan oo dhex maray maleeshiyaadkiisa iyo kuwa xuutiyiinta oo ay isxulafo ahaayeen saalax ayaa ku xidhay wadahadalka uu la gelayo isbahaysiga sacuudigu hogaamiyo in la qaado marka hore xayiraadda lagu soo rogay dalka yemen koongareeska waddankan maraykanka ayaa soo saaray sharciga canshuuraha kaasoo gaaraya hal dhibic shan trilyan oo dollarka maraykanka iyadoo lagu codeeyey codod gaaray kow iyo konton cod halka afartan iyo sagaal codna ay ka soo horjeesteen sabtidii sharciga sanadka iyo nuqulkii hore ay soo gudbiyeen golaha wakiilada waa in laysku waafaqaa sharcigani dib u heshiisiinta amaba laysugu waafaqinayo waa inuu markaa ay ogolaadaan labada aqal ee koongareeska ka hor inta uusan u gudbin miiska madaxweynaha si uu soo saxiixo senator jeff jake flake ayaa jimcihii sheegay in uu markaa u codeeyey biilka balse markaa laga soo tago codkiisa haad ahi ayuu flake sheegay inay ka go-an tahay inuu ansixiyo sharci ilaalinaya ku dhowaad siddeed boqoloo kun oo dhallinyaro aan sharci haysan oo waddankan maraykanka la keenay iyagoo caruura la taliyii hore madaxweynaha maraykanka ee arrimaha amniga michael flin ayaa qirtay dembiga ah inuu dembibaarayaasha iyo dowladda maraykankaba been u sheegay sanadkii hore mar wax laga weydiiyey arrimaha la xidhiidha xiriirkii uu la sameeyey ruushka waxaana ogolaaday inuu wada shaqayn la sameeyo dowladda dembiga noocan oo kalea waxa uu sharciga maraykanku qabaa in lagu xukumo qofkii ku kaca shan sano oo xadhiga balse taariikhda maraykanka marka dib loo raaco celcelis ahaan waxaa dadka lagu xukumaa ilaa lix bilood oo keliya xogeyaha gaashaandhigga maraykanka jim maris ayaa sheegay in iskaashiga la dagaalanka argagixisada ay la leeyihiin dalka masar uu sare u kacayo maraykankana ay weli ka go-on tahay inuu xidhiir adag la yeesho xukuumadda qaahira inkastoo qaar ka mid ah gargaarka militari ee masar ay hesho ay keentay walaac la xidhiira xagga xuquuqul-insaanka ee waddankaasi ka dhaca maris ayaa hadalkani sheegay isagoo oo dalka masar u safraya taa oo noqonaysa tii ugu horreysay ee safar afar dal uu ku kala bixinayo oo kala ah jordan kuwait bakistan iyo masar imaanaya iyadoo milatariga maraykanka uu bedelayo diiradiisa bariga dhexe kadib markii ay maleeshiyaadka kooxda isis ay ka saareen goobihii ay ka dagaalamayeen ee dalalka ciraaq iyo siiriya subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o we magaalada muqdisho waxaa markii ugu horreysay muddo siddeed iyo afartan sana si rasmi ahi loogu diiwaangelinaya islamarkaasina loogu ansixinaya xisbiyo siyaasi ah oo buuxiyey shuruudihii xisbiga lagu noqonayo xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta arrintani ka waraystay guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka soomaaliya xaliimo ismaaciil ibraahim xaliim yarey hawshan waxay ahayd howl wakti dheer loo soo maray waxay kasoo waxay ka mid tahay waajibaadka ama arrimaha lagu fulin karo doorasho waxayna kasoo bilaabatay markii guddigan la sameeyey sharcigiisa la sameeyey ilaa meesha ugu dambeysayna tegi doontaa marka maanta xisbiyadan ku-meel gaarka ah meelmarintooda shahaadasiintooda ansixintooda waxay ka mid tahay dariiqa loo maraayo doorashada halka qof iyo hal oo aan uga gudbayno midii ahayd afar dhibic shan ee qabaa'ilka ku dhisneed ama doorasho dadbana ahayd ama doorasho iska magacaabid muxuu ahay mudanayaasha baarlamaanka ee odayaal dhaqameed ama dhowr qof ay magacaabaan meeshii midii bedeli lahayd oo looga sii gudbi lahaa tallaabooyinka ugu horreeya waayo maxay tahay shuruudaha lagu xidhay xisbiyada xisbiyada horta waxaa jira sharciga xisbiyada waa la sameeyey uu baarlamaankeenu ansixiyey sharcigaasaana cadaynaya sharciga xisbiyaha siyaasadeed a wuxuu cadaynayaa shuruudaha jira oo kala duwan aa jira uu cadaynayaa waxaana laba waana laba tilaabo laba heer waaye heerka hore waxaa waaye xisbiga si ku meel gaara in loo diiwaangeliyo si uu isugu diyaariyo midka rasmiga ah xuquuqna uu isagu yeesho waajibaadna lagu yeesho waxaa ka mid a xisbiga inuu is-aasaaso inuu golo dhexa samaysto inuu samaysto constitution uu xisbiga isku dhaqaayo inuu xiddo uu leeyahay guddi golaha fulinta la dhaho markay diiwaan gelinayana qarash diiwaan gelin iska bixiyo shan boqol oo doolar xisbiyadan waxaa waaye waa xisbiyo heer qaran ah waaye heer qaran waaye xaruntooda waxay noqonaysaa magaalo madaxda waxay artiiso ku yeelanayaan xis gobolada kala duwan waa inay waajibku waxyaabaha ku qasabka ay tahay oo si uu xisbi rasmiga ugu gudbo waxyaabaha qasbaya waxay tahay sideed iyo tobankii gobol ee soomaaliya sagaal ka mid ah inay xafiisyo ku leeyihiin xibno firfircoon oo xisbiga ah xibnihiisiina ay leeyihiin imise xisbi ayaa ilaa maanta la diiwaangeliyey ilaa had maanta waxaa la diiwaangeliyay toddoba xisbi tallaabada tan xigi doontaa maxay noqon doontaa tallaabada tan xigi doonta waxay noqonaysaa haddii la markii marka la diiwaangeliyo waxay xaq u yeelanayaan in ay is-abaabulaan inay arrimahooda dhistaan inay doodahooda dhexdooda samaystaan inay xuquuqdooda same ka hadlaan inay u gudbaan tallaabadii ahayd in xisbi rasmi ah loo si xisbi rasmi ah loo diiwaangeliyay inay isu diyaarin karaan xuquuqdooda ka mid ah goormaa lagu wadaa marka in xisbiyadani kumeelgaarhka ay ka baxaan oo ay xisbiyo rasmiya noqdaan muddo waqti fiican in haystaan oo dheer oo si fiican isugu diyaarin karaan shuruuduhuna way sii adkaanayaan aaday usii badanayaan waxaana qeexaya ood ka arki doontaan sharciga xisbiyada iyo diiwaanka aan diyaarinay oo ah sida loogu tillaabsanayo ama lagu noqonayo xisbi kumeel gaara ama loogu tillaabsanayo xisbi rasmi ah laakiin xisbigu wuxuu awood u leeyahay marka ugu dambeysa oo isdiiwaan gelin kara oo xisbi rasmiga isu diiwaan gelin kara waxaawaa lix bilood ka hor doorashada hadduu lix bilood hal ka hor doorashada hal maalin kadib dhaco xisbigaas awood uma yeelanayo in la diiwaan geliyo oo loo aqoonsado xisbi rasmi ah wax dhibaato ood la kulanteen ma jirtaa intii hawshan diiwaangelinta xisbiyada aad ku jirteen horta shaqo markii la bilaabayo ma sahlana wadankan waxa waaye afartan iyo sideed sano aa ugu dambeeyey xisbi siyaasadeed afartan iyo sideed sano kadib waxaa noo sawirgelaysa maanta oo taariikh runtii la gelayo weji cusub ay tahay in xisbi siyaasadeed lagu dhawaaqo isagoo si ku meel gaar ah shaqokas shaqo kastoo la bilaabayo way adag tahay shaqo mar hore u dambeysay oon taariikh laga haynin oo oon laga warqabin oon meel aada u raad raacdo documenti aad u raad raacdo ama arkiibiya aad wax ka aada aysan lahayn oo ay tahay wax hadda meel ebera laga bilaabayo inaysan sahlanayn waa lawada ogyahay tan kale xistaan xafiiska naftiisa oo culeys badan uu haystay oo shaqaale hawshaas qabtana uusan haynin qalab iyo iyo dhaqaale uu ku adeegana uu samaysan laakiin haddana commishinka sagaalkiisa xibnood iyo daaragtaradiisa iyo shaqaalahoo shaqaalaha yaroo haystaan oo aada u firfircoon aada dhabarka u dhigeen shaqadaasii ku guulaystay muddana ka shaqaynaya sababta aan saas u yeelanin waxay tahay in aan soomaaliya mar ka gudbino heerkan siyaasadeed ee meel lagu soo gaaray ee meesha aan joognay haddana soo gaarsiiyey laakiin aanaan kusii socon karin in laga baxo aan wada aaminsaneyn taasaana dhiirigelinaysa guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya xaliime ismaaciil ibraahim xaliim yarey ayay taasi ahayd waxayna khadka telefoonka ee muqdisho ay ugu waramaysay waryahayaga xuseen barre aadan iyadoo ka waramaysay xisbiyada siyaasadeed ee diiwaangelinteeda maanta magaalada muqdisho ka bilaabmaysa halka aad ka dhegaysanaysanna waa v o e
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a kooxo burcad ah ayaa magaalada cape town dalka koonfur africa ku dilay sabtidii nin ganacsade soomaali ahaa dilkaasi waxaa ka horreeyey dilalka laba wiil oo walaalo ahaa iyo dhaawaca nin kale oo iyaguna dhacay maalmo isku dhowaa haddaba siday wax u dhaceen ayuu jamaal axmed cismaan waxa uu ka waraystay maxamed cabdi maalin oo loo yaqaano sanka oo ka mida jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi kuna sugan magaalada cape town ninka la dilay si alla naxariiste waxaa la dhahayay axmed shira nuur ayaa la dhahayay waxaa loo yaqiinay miig shira ayaa loo yaqiinay wuxuu caan uga ahay maaragtay deegaanka uu ka shaqaysanayay miig shira ayaa looga yaqiinay magaalada kibtown sidee baa waxay u dhaceen haddaad sharaxaad inaga siisid xaqiiqdii waxay ku dhaceen ninkan wuxuu ahay nin darawalnimada ku shaqeeya yahay hadda dhow ayuu wuxuu soo gatay gaari baaki ah marka kaashikeeriya isla wiiliman qaraabada ay leeyihiin ayaa qole ethoobiyan ay ka adeegteen ayuu maaragtay deliver u qaadayay marka wadada dheer wadada dheer waa zaxmo ayay ahayd marka xaafada ayuu kasoo dhex baxay walaabiga dhinaca kale ka qoora usdheha marka niman qowleysatada dabcan aan la dareemayna inay meesha kasoo ilaalisteen oo ninka aada u yiqiin caan buu ka ahay aagaane ayaa jafka u galay markuu laamiga soo qabsamayo laba booska asigoon soo gaarin ayay xabado ku asqeeyeen xabadiina waxay ka haleeshay garabka midigta waxay kasii baxday naaska laamiga la soo qabsaday markuu laamiga soo qabsadana gaarigiisa ula roorayay nin dhaawac ayuu ahaaye meeshii ku mirbeelay gaari kale marka wadadii yiil maaragtay sii dardaray gaarigii kale markuu sii dardarana waxaa maaragtay nasiib daro meeshii xabadii ninkaa ka baxdayna ninka etoobiyaanka ayaa cajirka uga dhacday meeshaas ayana ku ruux baxay meeshaas ayana maarata sabarkiisa kasoo wacay maarata ugu gurmanay marka saas ayaa wax u dhaceen marka ninka etoobiyaanka isagana xabadda ku dhacday gaariguu la saarnaa oo wuxuu ahaa qofkii isaga uu u shaqaynayay ee hawsha alaabta oo u soo qaaday buu ahaa miya ha ha wuxuu ahay ninka etoobiyaanka ninka kaashkeeda ka adeegtay ee alaabta loo qaadayay weliba nin malaawiyaan oo asaga etoobiyaanka la shaqeeya la saaray xabadii marka ninka odaga ka baxday ninka etoobiyaanka iyo cajirka kaga dhacday marka ninka kale ee gaariga saarnaa etoobiyaanka xaaladiisu waa sidee wallahi etoobiyaanka cajalka unbay kaga dhacday walow aanan dul tegin laakiin boolis waxay noo sheegeen inaan la fila ka jebin oo maaragtay cajalka ay ka gashay ani maaragtay dhinaca kale ay kasoo bixisay xataa ay muuqatay sidaa darteeda maaragtay isbitaalka loola cararay marka kooxdan burcadda ahi ee ninkani iyo dadkii kale la socdayba dhexda u galay rasaaseeyey ma inay rasaaseeyeen oo ay dilaan wixii meesha saarnaa mise wuxuu ujeedkoodu ahaa inay dhacaan gaariga wixii wixii saarnaa ee alaabtii gaarigaasi uu waday ninkan horta waa nin meesha ku raagay oo in muddaa maaragtay jugada way yaqiineen inay aqoon u dileen macnaha ay owl jeer ay dafka u galeen ay qaban waayeen in macnaha aysan dhici karin asigoo nool inay u dileen waa option option kale oo ahna maaragtay inay dhacaan oo gaariga gaari cusub hadda soo qado waaye dabcan loo soo diro gaariga inay qaataan ay rabeen laakiin nasiib daro wuu kala soo cararay gaariga xilligaas ana waxa waaye ayaga laftooda markaas laamiga weyn kuma soo dhici karaan oo maarata baabur kasta u bursan karaan marka laakiin xabaddaas unbay ku soo rideen oo sababtay in ninkan soomaaliga ahi uu meesha ku dhinto ma jirin wax kale fal dhaca loo geystay gaariga alaabtii uu waday wax fal dambiyeedka waxa waaye dhaawacaas unbay u geysteen weerarkani xaggee buu ka dhacay horta meesha dhanba kibtona laisku yidhahdaa marka xaafadda la yidhahda location weyn oo maratay aada iyo aad u banaanin oo maratay dadka madow ay degan yihiin oo layihahda khaliija la yidhahdo oo kibton ku dhex yaalla ayaa maratay oo ka dhacdhibtaan ma jirtay in weerarada noocan oo kalea magaalooyinka ay ka dhex dhacaan inta badan dilalku waxaa inagu maqaalaa inay ka dhici jireen tuulooyinka magaalooyinka waaweyn hoos yimaada wallahi sometimes xataa meesha capital cityga noo anaga oo laa biable oo kipton waxa waaye oo laftigeeda ah capital weyn sometimes waa yimaadiin oo maratay day galaan iyo maarata waxay rabaan ay ka qaataan waayo adiguna simbel waxa waaye soomaalidu waa iska fala marin tahay diyaarna umaha maarata inay wax dilaan dad ka shaqaysan si ganacsan kana waaye haddii aad fiirsa xataa sometimes lasoo dhigaa facebookyada xataa wax dhacaan oo qorshaysan sometimes waxa waaye kaligan xataa maaha oo hindida iyo etoobiyaanka iyo kulaagina waa la dhaca magarta waxaa jirtay in dilkani dhacay ninkan ganacsadaha loo geystay kasokow in dilal kale ay dhaceen iyo isku dayo kale oo dil ama dhac kale ay dhaceen dhowr iyo labaatankii saacadood ama sideed afartankii saacadoodii ugu dambeeyey markaad guud ahaan aad ka warbixisid ama aad soo dulmartid weeraradii ugu dambeeyey ee lagu bartilmaameysato dadka soomaalida ee dalka koonfur africa aad og tihiin maxaad nooga sheegi kartaa sida badan maaragtay nimankan qowlisatada ah waxa waaye sometimes wadooyinkay dadka u istaagaan sometimes dukaamaka ayay u galaan maadaama anaga hadda december la galayna xilligii christmaska ayay isku diyaarihayaan xilida inoogu xumaad waaye walow sanadkan maaragtay laftigeeda bishii agoost inoogu xumaado uguaan shan ilaa lix raga la dilay saa kale ugu dambeysay dhowr wiilna lacagtii watayna way ka qaateen teleefonna way ka qaateen isla ninkaan ninkaan dilaya waxaana loo sheegay in isla wiil kale oo asagana soomaaliya oo ganacsadaha baabuurkiisa ay soo baarteen ay wax kasoo waayeen ee falkii labaad uu sameynayo oo dilkan uu yahay marka waa waxaan uskari inuu masiibo waayo ilaahay tabaraka tacaala
marna ma ku fikirteen mar haddii dhibaatooyinka noocan oo kale ay soo lalaabteen oo ay dhacayaan dadkii noloshooda ay ku weynayaan waddankan koonfur afrika in aad xal kale raadisaan oo meelo kale ganacsigiina aad u wareejisaan oo aad ku nabadgeli kartaan ganacsigiinana aad ku haysan kartaan wallaahi in badan ayaan maarata wacyigelin sameynay in badan ayaan maarata la xiriirnay qolada booliska in badan ayaan ganacsatada naftiyaada ka wargelinay in arrintaas maarata foojigaan laga sameeyo hadda meeshaan hadda dhibka ka dhacay muddo hadda afar bilood ama shan bilood ama lix biloodana waxaan sameynay inaan xiriir la sameeyay niman taxiraan la yidhahdo xagga tagacsida maarata maarata ku shaqaysta iyo niman communitiga erida ah xogaha wariyaha marka aagan waa siladnay laakiin dadkiina mar qura lama soo wada reeri karo meel dukaan hadda qabanayo maanta maanta looga noqo kibtona kuma taalo haddii beledka lasu yimaada de beledka waxaa waaye qofta nolol raba mayne hadda meel kastoo waxaa waye dukaman ayaa ka furan maxamed cabdi maalin oo loo yaqaano sanka oo ka mid a jaaliyadda soomaalida koonfur africa oo isagoo ku sugan magaalada cape town khadka telefoonka ugu warameeyey wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o e wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa sheegaya in iskudhacyo hubaysan ay dhex mareen maleeshiyada xuutiyiinta iyo maleeshiyaad daacad waa madaxweynihii hore ee cali cabdalla saalax maleeshiyaadkan dagaalamaya ayaa hore isbahaysi u ahaa iyagoo ka soo wada horjeeday isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo faafayto warkan waxaa inoo haya wariyaha v o e ee bariga dhexe xuseen saxnuuni
caasimada dalka yemen ayaa ka dilaacay dagaal ba-an oo u dhexeeya laba kooxood oo horey isbahaysi u ahaa oo kala taageersan xuutiyiinta iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi cali cabdalla saalixa labada dhinac ayaa isku eedeeyey mas-uuliyadda dagaalka ku dhex maraya magaalada sancaa taasoo sababtay geeri iyo dhaawac badan oo soo gaaray dadka rayidka ahi dagaalka u dhexeeya maleeshiyada xuutiyiinta iyo taageerayaasha cali cabdalla saalax oo soo bilowday arbacadii hore ayaa saameyn weyn ku yeeshay xaafadaha shacabka ay ku badan yihiin ee bartamaha magaalada sancaa iska horimaadyada u dhexeeya labada dhinac ayaa ku soo beegmay xili hogaamiyaha xisbiga al-mu'tamar cali cabdalla saalixa madaxweynihii hore ee dalkaasi uu ugu baaqay ciidamadiisa inaysan amar ka qaadan hogaanka ururka xuutiyiinta madaxweynihii hore ee dalka yemen cali cabdalla saalixa ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu wadahadal la galo isbahaysiga boqortooyada sacuudi arabiya ay horkacayso cali cabdalla saalaxa oo hadal muuqaal ah jeediyey waxa uu yidhi waxaan ugu baaqayaa walaalaha dowladaha jaarka iyo isbahaysiga inay joojiyaan dagaalka iyo go'doomidda islamarkaasina ay furaan goroommada dalkaasi iyo weliba inay shacabka yemen u fidiyaan gargaar bani aadamnimo oo ay ku jirto daawo madaxweynihii hore ee dalka yemen ayaa sidoo kale hadalkiisa raaciyey waxaan diyaar u nahay inaan bog cusub oo wadahadal ah la furno isbahaysiga kooxda xuutiyiinta oo isbahaysiga ay wada ahayeen cali cabdalla saalixa ayaa qaraarkiisa u arka inuu yahay mid afgembi ku ah ayaga oo aan u adeegaynin danaha shacabka cabdulmaalik xuuti hogaamiyaha jamaacada xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa dusha uga tuuray cali cabdalla saalixa xiisadda ka taagan magaalada sancaa waxa uuna ku sheegay inuu la xirtay isbahaysiga sacuudiga ay horkacayso كلمة زعيم تلك الميليشيات لم تتضمن مثقال ذرة من الحرص على أمن الوطن hogaamiyaha xuutiyiinta ayaa yidhi hadalka ka soo yeeray hogaamiyaha maleeshiyada ee cali cabdalla saalixa waa mid aan waxba ka taraynin amniga dalka waana mid aan saameyn ku yeelan doonin shacabka kala duwan ee degan caasimadda sanca waana nin u muuqda inuu la xirtay islamarkaasina u adeegaya isbahaysiga carabta سكان العاصمة صنعاء وهم من مختلف laakiin isbahaysiga dowladaha carabta ee sacuudiga ay horkacayso ayaa bogaadiyey tallaabada uu qaaday madaxweynihii hore ee dalka yemen waxayna ku tilmaameen mid badbaadinaysa dalkaasi warmurtiyeed ka soo baxay isbahaysiga boqortooyada sacuudi arabiya ay horkacayso ayaa lagu sheegay waxa ka socda magaalada sancaa inuu yahay kacdoon barakaysan hindisaha ka soo yeeray cali cabdalla saalax waa mid yeman ka badbaadinaysa maleeshiyada sharwadyaasha ee argixisada xuutiyiinta waa sida lagu yidhi bayaanka isbahaysiga carabta arrimahan ayaa imaanaya xili iska hor imaadyada u dhexeeya taageerayaasha cali cabdalla saalax iyo maleeshiyada xuutiyiinta uu ka socdo magaalada sancaa caasimadda dalkaasi kuwaasoo horey u ahaa isbahaysi wada jira xeeleerayaasha carabta ayaa ka digay xiisadda cusub ee dalka yemen inuu horseedi karo dagaalo sukeeye oo hor leh haddaba axmed xersi maalin oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey siduu u arko dagaalka u dhexeeya labada dhinac iyo baaqa ka soo yeeray cali cabdalle saalixa saameyn weyn ayay yeelan doontaa sida muuqata dabcan waxaana aada iyo aada loo filayaa sida haddaba ka muuqata hadallada ay soo saareen isbahaysiga wadamada carabta ee uu hogaaminayo sacuudigu inay taageero toosa siin doonaan cali cabdalla saalax dagaalka labadooda iyo labada garab ee cali cabdalla saalax iyo xuutiyiinta u dhexeeyaana inuu xoogeysan doono iyagoo ay xoojinayaan wadamada awalba dagaalka kula jira xuutiyiinta cali cabdalla saalex iyo wiilkiisa oo ciidamadii militariga ee dalka yemen qayb kamida hogaamiya waxaa hore loogu eedeynayay oo miidiyaha amase maxay warbaahinta dhex yaalay in xiriirda uu kala dhexeeyo imaaraadku ay ku dayayeen inay ku afgambiyaan xuutiyiinta waxaadna moodaa in arrintii hadda soo isbaxday marka saameyn aada u weyn ayay yeelan doontaa laakiin cabsida jirtaa waxay tahay oon aniga ii muuqata in dalka yemen inuu qaybsamo ay sabab u noqoto sababto aan waxaan ognahay waqooyiga ayuu kasoo jeeday cali cabdalla saalax foofurtana waxaan ognahay xukuumad cusuba hadda ka talinaysa marka imaaraadkana dhowr mar waxaa lagu eedeeyey inuu qaybin arrin u eg ka shaqaynayo marka arrintaasi saameyn weyn ayay yeelan doontaa laakiin dhinacay u dhici doonto waxaa la ogaan doonaa waqtiga soo socda wararka ka imaanaya dalkaasi yemen ayaa sheegaya in dagaalka u dhexeeya labada dhinac inuu ku baahay shaaracyada waaweyn ee magaalada sancaa dirirta u dhexaysa labada maleeshiyo ayaa bilowday ka gadaal markii taageerayaasha cali cabdalla saalixa ay ku eedeeyeen xuutiyiinta inay jiireen masjidka jaamac ah ee magaalada sancaa xuseen saxnuuni v o a qaahira
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatan aan ka codsado jamaal axmed cusmaan inuu noola socodsiiyo qodobadii ciyaaraha adduunka
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno naadiga kubadda cagta chelsea ayaa saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga newcastle kulan ka tirsan horyaalka brimier league dalka ingiriiska brighton and havalbion ayaa waxa ay martigelisay liverpool waxaana laga wadronaaday shan gool iyo gool oo liverpool ay ku wadronaatay everton ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga harisfield town waxaana ay afka ciidda u dartay laba gool iyo waxba sidoo kale naadiga lester city ayaa guul muhiima banley ka gaartay gool waxba naadiga lester ay guushu ku raacday swan city stark oo wada dheelayna laba gool iyo gool naadiga stoksyria ayaa kuwa wadronaatay tottenham ayaa mar kale taaka loo dhigay gooli gool bareejo ayayna la gashay naadiga watford xalalka crystal palace iyo west bromich albianna goolla'aan lagu kala tegey ha yeeshee kulanka la wada sugaya indhaha lagu hayay wuxuu ahaa kulanka emirates stadium ka dhacayay ee naadiyada arsenal iyo manchester united kulankaas oo ahaa kulanka ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan dhacay ayaa naadiga kubadda cagta manchester united waxa ay kaga adkaatay naadiga arsenal saddex gooli gool inkastoo naadiga ay goolal ay dhalin kareen ay khasaariyeen oo uu markaasi golwadaha naadiga kubadda cagta manchester united david dehey uu ka badbaadiyey in ka badan saddex iyo toban fursado oo goolal ay ku dhalin kareen ayaa daqiiqaddii afraad naadiga arsenal goolka lagu bilaabay waxaana ka dhaliyey naadigaasi antonio flensie ciiryahan lingard ayaa daqiiqaddii kooiyo tobanaad gool kale oo qurux badan ay ka soo wada shaqeeyeen lingard marsial iyo lukaku uu dabadhaafiyey golwadaha naadiga arsenal beterjek ha yeeshee markii laisku soo laabtay ayaa arsenal dardar la soo gashay waxaana ciyaartooyga dhowaan ay la soo wareegeen ee waddanka faransiiska u dhashay lagaseed uu dhaliyey goolka madiga ahe naadigaasi ay dhaliyeen lingard ayaase daqiiqaddii lixdan saddexaad mar kale gool ka dhaliyey naadiga arsenal bool bogba oo balriin ku galayna fawl ama khalad ayaa calaamadda gaduudka si toosa loogu taagay daqiiqaddii toddobaatan ee afraad ciyaartaasna waxay ku dhammaatay saddex gooli gool oo naadiga arsenal looga wadroonaaday maanta waxaa dhici doona oo ay sidoo kale kooxuhu isku arki doonaan isla horyaalkaasi naadiga horyaalka hogaaminaysa manchester city waxay la dheli doontaa naadiga westham halka f c barnmouth iyo subhampton ay dheli doonaan dhinacayo dalkaasi talyaaniga haddii aynu jallixnana waxaa dhacay hal kulan naadiga torino ee atlanta gooli gool ayay ku kala baxeen ha yeeshee kulamo xiiso badan ayaa maanta dhici doona iyadoo laakiin maalintii shalay naadiga napoli taaka loo dhigay yuventus ay kaga adkaatay gooli waxba naadiga kubadda cagta romana saddex gooli gool waxay kaga adkaatay naadiga isbaal kulmada maanta dhici doona bonafento iyo ac milan ayaa dheeli doona bolonyi kaleri ayaa sidoo kale ballansan fiorentina saswala inter iyo keve verona zambidoria lazio sidoo kale dhegaystayaal horeerka dalkaasi spain waxaa kulamadu ay kooxu isku arkeen naadiga barcelona saltaviga iyo laba iyo laba bareejas la galay atletico madrid ayaa laba gooli gool real sociedad kaga wadnoonatay sevilla deportivo lacronia laba gooli waxba sevilla ayaa ku wadnoonatay real madrid ayaa ka faa'iidaysan weysay barbaraha barcelona ay gashay bareejo eber eber iyo sidoo kale atletico bilbao la gashay dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaas inuu joogto
aad ii mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinaya xubintaas ciyaar halkaad ka dhegaysanaysanna waa v o a mar kale dhegeystaladaan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka u durkorana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore dalka yeman cali cabdalla saalex oo shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay inuu wadahadallo la galo isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminaya ee duqaynaya dalka yeman isbahaysiga ayaa weeraro la beegsanayey xootiyiinta oo ay gacansaar lahaayeen cali cabdalla saalex laakiin hadalka cali cabdalla saalex ayaa daba socda iska horumaad hubaysan oo dhex maray maleeshiyaadkiisa iyo kuwii ay gacansaarka lahaayeen xootiyiinta saalex ayaa ku xidhay wadahadalka uu la gelaya isbahaysiga uu sacuudiga in la qaado marka hore xayraadda lagu soo rogay dalka yemen aad baad mahadsantahay xuseen barre oo qodobadii wararka ugu waaweynaa inoo dulmarayay mar kale dhegaystayaal daqiiqadaha ka harsan idaacaddeenii subaxnimo bal aynu ku nasanno heesta fanaanka cabduqaadir shigshig ee uu ku luqeeyo hani
heeskaasi nagu luqaynayo fanaanka cabdiqaadir shigshig ee halkudhigiisu yahay hani ayaan kusoo gabagabanaynaa warbaahinteena idaacadadu idinka imanaysa laanta af soomaaligeed v o e tan iyo kulanti damba waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
Mali.